alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kahiira darsigeenni u dembeeyey waxaynu ku jirnay axkaamta sulxiga waaye intaynaan markaa darsigaa gelin alxajru ma huwa alxajru haya cindak almancu mancu shaksi min atasaruf fi maalihi in qof loo diido maalkiisa inuu ku tasarufo waayo maxaa loogu diidaa qof inuu maalkiisa ku tasarufo shareecadu ogolaataa in loo diido cindak ama dantiisa iyadoo la eegayo ama danta cid kale waaye wuxuu sheegay dadka xayiraadda la saaraa ee maalkooda laga xayiraa inay yihiin lix lixda ayaa sheegaya ayaa cindak aلsabiyu wاlmajnuun kef almuflis aلsafih alcabd almariid waayo qof kastoo xanuunsanaya maya xajir la saaraya ma daabidu اlmarad aladi yujiizu اlxajra calى اlinsaan cindak amiin a almakhuuf calayhi min almowt oo xanuunka la isleeyahay qofkani ka kici maayo marad اlmowt baa la dhaha almarad aladi yakunu minhu اlmowt gaaliba waayo lixdan hadda waxaan idhi waxay u qeybsamaan saddex iyo saddex saddex xajriga loo saaray maslaxadood awgeed iyo saddex xajriga loo saaray cid kale maslaxadood iyadoo la ilaalinayo yaa kala qaadaya cindak nacam sax aلsabiy wاlmajnuun wالsafih saddexda waxaa loo saaray xajiriga dantooda iyadoo la eegayo xoolooda loo ilaalinaya sax limaslaxati gayrihim oo almuflis horta waa ya almuflis maxaa looga jeedaa mufliska xoolaha badan mise daynta ka deynta lagu leeyahay ka badan tahay xoolaha waayo markaa dadkii deynta ku lahaa maslaxadoodoo la ilaalinayaa la saaray xajir xayiraad almariid fii marad ilmowt maxaa xayiraadda loo saaray cindak a lixaqi ilwaratha laakiin xayiraaddu xoolihiisu ma si dhamaystiran bay uga saarantahy mise waa mid xadidan a a haye kef yani markaas waa intee fima zaada calى الthuluth waaye addoonkana maxaa loo saaray haye liajli sayidihi waayo asulxu nawcaan haye laa qabla dalik sulxun maca aliqraar iyo sulxun maca alinkaar sulxigey bay markaa shaaficiyadu ogol yihiin maca aliqraar iyadoo xaqa marka laysla qirsan yahay sulxiga la galo waayo fi ma yajuusu sulxu maca aliqraar sulxigu muxuu ku bannaan yahay fi اlamwaali wama afdaa ilayha xoolaha iyo wixii xoolo gaadhsiiya dadka sababu noqdo xoolo waayo asulxu maca alinkaar maxay ku diideen haye iyadoo xaqi aan la isla qirsanayn haddii sulxi la galay le sulxigii tanaasul baa ku jira waxay yidhahdeen waxaa dhacaysa kan wax sheeganayaa haddaanu waxaan lahayn dee xaqaanu lahayn in la siiyo ama kan loo sheeganayaa haddii xaqan uu diidayo lagu leeyahay dee in xaqii dadka uu qaato sulxigaa uu ku qaato waayo laba nooc buu uqeybsamaa bu uhi sulxiga sulxu maca aliqraar labada nooc yaa sheegaya cindak ibraa iyo mucaawada ibraa maxaa looga jeedaa ibraa waxaa looga jeedaa an yatanaasal can bacdi xaqihi xaqiisii barhkii inuu ka tanaasulo alibraa ikhtisaaru min xaqihi calaa bacdihi mucaawadana inuu ogolaado wixiisii wax kale loogu bedelo matalan lacag buu lahaa lacagtii in raashin loo siiyo in dhul loo siiyo in dhul buu lahaa dhulkii in xoolanoo loogu bedelo maxay labadani ku kala duwan yihiin asulxu aladi fiihi ibraa asulxu aladi fiihi mucaawada maxay ku kala duwan yihiin xagga axkaamta aye warsam keebay axkaamta iibka ku dareeraysaa almucaawada iib buu noqonayaa kaanamaa inay hadda wax kala iibsanayaan ile wixii uu lahaa waxaan ahayn baa loogu bedelayaa bedelistaasi ayaa iiba marka axkaamtii beyc oo dhan buu yeelanayaa waayo qaala raximah اllahu tacaala wayajuusu waxa u bannaan lilinsaani qofka waxa u bannaan an yushrica an yukhrija ila ashaarici shaarica waddada inuu u soo saaro rawshanan barande fii ariiqin wadda inuu ku soo saaro barande dariiqaasoo naafidina mid furan oon soo oodmin barandahaasoo laa tatadararu aanay ku dhib mudan ahayn almaara dadka meesha maraya bihi isaga walaa yajuusu ma bannaana ee ishraacu rawshani barande in shaarica loo soo saaraa fi darbi kuma bannaana dariiqii almushtaraki ahaa mid la wada leeyi ilaa biidni ahli darbi dariiqa dadka u ehelkaa idankooda ama ogolaanshooda in la helo mooyaane wayajuusu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaab in la hormariyo fi darbi dariiqii lagu hormariyo almushtaraki ee la wada lahaa walaa yajuusu ma bannaano taakhiiruhu in la dibdhigaa ilaa can idni shurakaa waddadaa dadka la lihi inay idmaano ay fasaxaan mooyaane masaladani waxay xidhiidh la leedahay baabka sulxiga walihaada fuqahada shaaficiyadu sulxiga ay raaciyeen waxaanay masaladu ku saabsan tahay axkaamta waddooyinka wax ka mid a aariiq waa ismun caam waa magac guud oo ariiq baa la dhaha sawaء kana fi الsaxraa aw fi اlbunyaan hadduu meel bannaan waddadu ay ku taal iyo haddii ay dhismayaal ku dhex taallaba ariiq baa la idhahdaa shaaricna waxaa la idhaha haaliba ida kana ariiqu fi lbunyaan waddada dhismayaasha ku dhex taal ayaa shaaric la yidhaahdaa inta badan haddaba waddadii dhismayaasha ku dhex taalay ayay masaladani ku saabsan tahay oo shaariciya shaaricu wuxuu u qeybsamaa waa waddadaa dhismayaasha dhex maraysa ee laba dariiq naafida dariiq la yidhaahdo dariiqu naafid oo waddada dhismayaasha intay dhex marto debadda uga baxda ee aan soo oodmin se waddooyinkan waaweyne magaalada dhex mar oo kale ama xaafadahaba dhex mara nooca labaadna waa addarbu lmushtarak ariiqu lmushtarak adariiqu lmushtarak waxay uga jeedaan shaaric hayru naafid waddada soo oodanta ee in dada uun ka dhaxaysa dee cid waliba aanay marin labadii sakadood baa hareeraha ka xiga afkaana way ka soo xidhantay waxay waddo u tahay uun dadka deggan guryaha ku hareerayaal ee dadka oo dhan waddo uma aho dee meel ay mari karaan oo xagga kale ay uga bixi karaan ma aha oo meeshaa soo xidhan haddaba dariiqu haddii uu yahay mid naafid oo furan oo aan soo oodmin waxaa bannaan buu yihi qofku inuu ku soo saaro barande rawshan waa barandah waxaa kaloo la mid ah asaabaad asaabaad iyo arawshan waxay ku kala duwan yihiin arawshan waa barandaha aan gaadhsiisnayn dhismaha dhismaha ka soo horjeeda saabaadkuna waa barande intuu dhismahan ka baxo ka ka soo horjeeda gaadhsiisan waxaa heegadaa inuu naqaan sida suuqan oo kale waa heen iyo suuqa gobanimo iyo heegada lagu sameeyey intii u dhaxaysay meheradii iska soo horjeeday taasaa saabaad leedhaha marka rawshan iyo saabaad barande iyo heego labadaba waa lagu samayn karaa qofku wuu ku samaysan karaa waddada naafidka ah dariiqa furan ee dadka oo dhan ka dhaxeeya ee aan soo oodmin laakiin waxaa u shardiya laa tatadararu lmaaratu bihi dadka waddadaa maraya wax dhibaati waa inaanay ka soo gaadhin oo haddii waddadu ay tahay wadda lugeed qofka lugaynayaa isagoon foorarsan waa inuu barandaha iyo heegada iyo iska hoos mari karo hadduu madaxa wax ku sitana waxaa madaxa uu ku sitaa waa inaanu gaadhahayn barandaha iyo heegadaas haddii waddadu ay tahay waddo gaadiid marana gaadiidkaasi oo raran oo rarka u dheera la saari karaa uu saaran yahay waa inuu hoos mari karo barandaha ama heegada waayo haddii kale waxay noqonaysaa dadkii waddada isticmaalkeedii inuu ka xanibo taasina waa darar waa dhibaateyn dhibaateyntana shareecadu ma ogola ilaahay in badan buu qur-aanka ku diiday masaa'il gaara iyadoo ku saabsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam qaacido guud buu bixiyey waa laa darara walaa diraar masaladan marka waxay u daliishadaan fuqahadu inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabbaas u sameeyey miisaab miisaabkuna waxaynu u naqaano mijaroorka biyaha guriga dushiisa ku dhaca qaada bannaanka ku daadiya ama meel ku shuba wa kaana shaarican ilaa masjidi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waxaanu barandahaasi ku soo baxsanaa masaajidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam imaamu axmed baa xadiidka wariyey albayhaqi walxaakim laakiin xadiidku waa daciif waxyaabaha kale miisaabka oo ah mijaroorka waxay uga qiyaas qaateen waxyaabaha kale ay ka mid yihiin arawshan oo barandiha iyo asaabaad oo heegada ah waxaana loo ogolyaa bedha arrintaa qofka muslimka ah ee ka gaalkee dimiga looma ogola shaarica ay muslimiintu degan yihiin inuu berende kusoo saaro ama heego waayo waxay noqonaysaa inuu ka kor maro lamana ogola xagga dhismayaasha gaalada muslimiinta ku hoos nooli inay muslimiinta ka kor maraan oo ay ka sarreeyaan marista ay marayaan kuwa gaalada ee muslimiinta ku hoos nooli waddada muslimiintana ma aha inay xaq u leeyihiin laakiin waa can ariiqi tabac muslimiintaa xukuntay ay hoos yimaadaan ayaa xaq u leh inay maraan iyaguna daba socod iyo daba joog bay u yihiin waxay halkan culimadu markaa baraarujiyaan barandaha qofku soo saaray iyo heegada iyo inaanay la mid ahayn addaka waa inuu waddadii waxa weeyaan ka samaysto meel lagu fadhiisto kale dekad yaroo lagu fadhiisto ama inuu dhir ku beero sida dadku maanta ay u badan yihiin halkan ay ku caddeeyaan fuqahadu inaanay bannaanayn farqiga udhexeeya waa maxay farqiga udhexeeya waxa weeye kani hawaduun buu isticmaalay barandaha gurigiisa ka soo saaray ama meheradiisa ama heegada ka soo saaray cidna muu dhibin oo dee waa taa shardigaba looga dhigay cid waddadaa maraysa inaanu dhibayn barandihiisu oo min baabi alawlaa dadka la jaarka ee dee kasoo horjeeda ama hareerihiisaana waa inaanay dhib ahayn dadkii kale waddada maraya baa la yidhi yaanay dhibin jaarkan hadalkiisa baddaa marka taa wax dhib aan ka dhalanayn sababtaasaa loo ogolaaday laakiin hadduu geed ka beero waddadii dariiqii naafidka ahaba amaba see dekedaa lagu fadhiisto uu ka samaysto dadka ayaa arrintaasi ay dhibaysaa shakilaan oo yudayiqu dalika calayhim shaaric arrintaasi waddada ayay ku ciidhaysaa masaladani baabu sulx halka xidhiidha kala leedahay haddaba haddaan soo gaadhay aan sheegay waa xidhiidh kala leedahay waddada dariiqa naafidka ee furan ee la yidhi qofka waxaa u bannaan inuu berende kusoo saaro in loo diidaa ma bannaana haddaanay dhibaato keenahayn hadday dhibaato keenaysa waa loo diidi kara bal waa laga fujin karaa laakiin culimmadu waxay idhahdaan waa inay dowladdu ka fujiso lianlaa taqaca fitnat bayna annaas si aanay dadku isulla inaanay isu qabsan oo inaanay dadku gacantooda ula tegin haddaanay dhibaato keenahayn in loo diidaa ma bannaana la dhahdo ma samaysan kartid waayo xaq buu u leeyahy yaxiqu lahu dalik in loo diidaa mar haddaanay bannaanin bal haddaba ka wara haddii loo diidoo la yidhaahdo kuwa ogolaan mayno xataa tusaalixana tusaalixanaa calaa maal ilaa aada xoolo na siinayso aada nagula heshiinayso barandaha iyo heegada iyo kuwa ogolaan mayno sulxigaasi ayaan bannaaneyn masaladu halkay baabu sulxi kala xidhiidhaa waa halkaa halkay baabu sulxi kala xidhiidhaa waa halkaas wey waayo waddadu hadday tahay haddaba waddadaa mushtaragaa ee dad ay si gooniya u wada leeyihiin ee ummaddao dhan aan ka dhaxayn wadare waddadaas soo oodantay ee intaa hareere deganuun meel laga soo galay leedahay waddadu laakiin meel laga baxa male waa in halkii laga soo galay laga noqdo kaasaa la dhahaa darb lmushtarak intaa hareere degan baa wada leh waddadaas ilaa ay fuqahadu ka hadlaan cid kale ma geli kartaa idan la-aan waddadu hadday tahy waddadaa markaa la wada leeyahay ee dadka hareere degan ay wada leeyihiine soo oodan qofku kuma soo saari kara iyada barande waayo iyadu waa milkun lishurakaa fiiha waxaa iskale dadka waddadaa soo xidhantay ee meel laga gala mooyaan meel laga baxaan lahayn waxay ka dhigantahay dayr ay wada leeyihiin guryahooda ay uga galaan markaa mid ka midi iskama isticmaali karo isagoo aan kuwa kale fasax ka haysan waxaana bannaan inay xoolo kula heshiiyaan iyada an yusaalixuuhu fii dalika calaa maal idhaahdaan berende ku ogolaan mayno ama heego ilaa ad xoolo bixinayso masalada kaloo meesha ku sheegay waxa wey masalada ku saabsan waddadaa khayru naafidkee soo xidhan ee meel laga gala leh ee meel laga baxa aan lahayn waddadaa ra'sigeedu iyo madaxeedu waa xaggay ku dhammaatay ay ku afgoodo ka soo oodanto aakhirkeeduna waa xagga laga soo galay madkhalka marka xagga madkhalkee laga soo galo wuu u durki karaayoo albaab wuu ka saari karaa waayo marka horeba xaq buu ku lahaa wuu soo marayey soo ma mushtarak bay de ahaydoo marka horeba wuu soo marayey isticmaal dheeraadoo ka dhalanayaana ma jiro oo halkii markii horeba wuu soo marayey albaabkiisu halkan uu ahaa dad xaggana laga soo galaa xaggan uu durkiyey halkii markii horeba uu soo mariyay u isticmaalayay ayuunbuu albaab ku jeediyey laakiin xagga waddadu ay ku afgoodo albaab ma d uma uguma dibdhigi kara albaab walaa yajuusu taakhiiru ilaa can idni shurakaa waayo taa maxaa ka dhalanaya isticmaal dheeraada dhul aanuu markii hore isagu isticmaali jirin inuu isticmaalo isticmaalkana waxaa ka dhalanaya saxmad iyo cidhiidhi iyo tadyiiq inuu geliyo dadkii markii hore isagoo halkaa dee albaabkiisu yahay uu kaga hadhi jiray iyagu intaa kale isticmaali jiray buu dee la isticmaalaya walihada walaa yajuusu taakhiiruhu ilaa can idni shurakaa waxay ka hadleen fuqahaa u shaaficiya ka waramaya albaabka idaa fataxahu wa samarahu albaabkii wuu furay laakiin albaab la isticmaalaya maahee wuu mu wuu musbaaray wuu furan yahay oo dee meeshii albaabbaa ku yaal looxa wuu musbaaro gidaaru ku musbaaro oo lama isticmaalayo bannaantay taas waxay hoos keeneen qaacidada fiqigee ah maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaaduhu waxaa isticmaalkiisu uu xaaraan yahay in la yeesho oo la samaystaana waa xaaraan waanay ka soo reebaan qaacidada mustahnayaadkeeday ku daraan masaa-isha laga soo reebayo marka albaabka inuu isticmaalaa uma banaana laakiin inuu samaystaa way u banaantay marka waa mas'alatun oo kharajat can hadi alqaacida waa masale ka baxday qaacidada waxaa la isweydiin karaa oo maxay uga baxday waxay uga baxday cid baa albaabkan ilaashanaysa oo maalintuu furo odhanaysa xaq uma lihide maalintuu fure uu isticmaalkiisa bilaabo cid baa eeganaysa oo odhanaysa xaquguma lihida naga xidh laakiin waxyaabaha kale hadduu kutubtii sixirka iyo aalaadkii waxa weeyaan aalaatullaahi waatarab iyo weel dahab iyo fido ka samaysan iyo kutub kutubu ahlilbidac oo shubahaadku ay ku qoran yihiin iyo hadduu dhaa waan iska dhiganayaa unoo isticmaali maayo yaa ka celinaya la marka farqiga udhaxeeyaa masaa-isha asal ahaan qaacida hoos imanaysa maa xaruma isticmaaluhu wa xaruma itiqaadu iyo masalada ay yidhahan waa laga soo reebaya waa taa maanic bay leedaha taas cid u diideysa faslun masalada aynu nidhi ninkaa loo shareecadu ogoshae berende inuu waddada ku saaro lama odhan karo waa kuu diidnay haddii kale saalixna calaa maal waxay arrinta aynu sheegni mayno waxyaabaha kale culimmadu ay ku cileeyeen ama ku sabeeyeen waxaa ka mid a waxaa jira waxa loo yaqaano hawaa waa intan dhulka ka sarreysa ilaa cirka laga gaadhayo iyo wax loo yaqaano alqaraar oo ah dhulka dee meesha wax la saari karo walhawaau taabicu lilqaraar hawadu waxay raacsan tahay dhulkan ka hooseeya ayay la xukum tahay walihada laa yufradu bilxukm xukum laguma gooni yeeli karo oo qof tusaale ahaan ma odhan kartid hawadaasaan kaa ibiyey dee ninku ilay barandu wuxuu dabada ku hayaa milkigiisii soo maa isagaa dee iskaleo kaa kama iibin kartid hawada uu ku saaray markaa lagama iibin karo alhawaau laa yufradu bilxukm hawada xukun gooniya lama siiyo dhulkaa ka hooseeya ee qaraarkeeda ayuunbay raacdaa faslun fi lxawaala haadaakani faasilun weeye bayna maa mada wama sayati fi lxawaala wuxuu ku saabsan yahay heshiiska la idhaahdo alxawaala wa sharaa'iط اlxawaalati buu ihi xawaalada shardiyadeedu arbacatun afar weeye alawlu rida lmuxiil xawilaha raalli aanshihiisa weeye wathani qabuul almuxtaal wareegaha aqbalitaankiisa wathaalithu kownu lxaqi xaqa la wareejinaye qof lagu lahaa laga wareejinaye mid kale loogu wareejinaya ahaanshihiisa uu yah weeye mustaqiran mid ku sugan uu yahay fi dimma qofka dimadiisoo dee lagu yeeshay watifaaqu waraabicu itifaaqu maa shaygii iswaafaqiisa weeye fii dimmati lmuxiili kan deynta lagu leeyahy iska wareejinaya dumadiisa saara iyo walmuxaali calayhi ka deynta lagu wareejinayo dumadiisa ka saaran fi ljinsi ay isku waafaqaan magaca guud iyo wanawci jilibka ay ka sii yihiin iyo walxuluuli xagga in waktigii deyntaasi uu taagan yahay iyo wata'jiili xagga muddeynta inay isku waafaqaan watabra-u waa beri noqonaysaa bihaa xawaalada dimatu lmuxiili deynta kii lagu lahaa iska xawilay ee kii ku lahaa mid kale ugu xawilay dumadiisaa beri ku noqonayso deyntaa looma sheegan karo alxawaalana waa la yidhaahdaa alxiwaalana waa la yidhaahdaa waalfatxu afsaxu labadu waa banaayin alxawaal iyo alxiwaal in laxada la fadxiyo la kordhabo kordhigo ayaana fasiixnimo badan luqaan waa taxawul waa wareegitaanka waalintiqaal iyo guuritaanka waxaala can ilcahdi baa la yidhahdaa qofku markuu ballanka jabiyo intaqal istilaaxaan fuqahada laba macnoba way u isticmaalaan xawaalada macnaha koowaad waxa weeye intiqaalu dayni min dimmati ilaa dimma deyntu dumadii lagu lahaa inay ka guurto oo mid kale ay u wareegto oo cali baa faarax deyn ku lahaa faarax baa wuxuu ku odhanayaa deyntii aada igu lahayd hebel oo aan deyn ku leeyahay taadana ay isku mid yihiin baan kuugu wareejiye ka qaado oo innagu aynu isdayno markaa deyntii kaa wareejiyey dumadiisa way ka guurtay waxay u guurtay ka lagu wareejiyey dumadiisa kaasaanu u raacayaa saaxib alxaq kii xaqa laha marka wareegitaanka laftiisa xawaalo waa la yidhaahdaa caqdiga ama heshiiska arrintaa lagu gelayana xawaalo waa la yidhahda lihaadaba fuqahada waxay ku tacriifiyaan caqdun yaqtadii intiqaala dayni min dimati ilaa dimma waa heshiis keensanaya deyni inay ka guurto kii lagu lahaa oo ay u guurto mid kaleo isagu uu deyn ku lahaa wa hada haalibu isticmaal lfuqahaa fuqahada badankoodu caqdiga ama heshiiska ay u isticmaalaan magaca alxawaala guuritaanka deyntu ay guuraysana waa lagu isticmaali karaa waxaa la idhaha markaa xawaaladu waa sidaa si aynu suuraynay qof baa qof deyn ku leh kii deynta lagu lahaabaa deyntii iska wareejinaya oo ku wareejinaya kii deynta ku lahaa buu ku wareejinayaa mid kaleo isagu wuu deyn ku lahaa haddaanu deyn ku lahayn dee xawaalo lama odhanaya say fuqahadu u badan yihin dee wakaalo iyo waxbay noqonaysaa inuu u wakiishay deynta inuu ka gudo laakiin meesha waa saddex qof baa jooga oo laba deyn lagu leeyahay midna deynun buu leeyahay waxba laguma leh labana deyn baa lagu leeyahay marka labadii deynta lagu lahaa ayaa ka koowaad deyntii lagu lahaa kii ku lahaa wuxuu ku wareejinayaa kii isagu uu deynta ku lahaa uu ku odhanaya orad oo ka qaado deyntaadii hebel xawaalada waxa la idhaha waa shay mashruuca qofku uu qofkii deynta ku lahaa inuu ku wareejiyo mid kale waxaana u daliila xadiidka bukhaariya muslimba wariyeen matlu lghaniyi dulmun buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam alghaniyu halka waxaa looga jeedaa man cindahu lwafaa mid haya wuxuu ku gashi bixi karo celcelinta uu celceliyo qofkii deynta ku lahaa iyo meermeerinta uu meermeeriyaa waa dulmi buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa idaa utbica axadukum calaa mali falyatbac midkiin haddii la raaciyo mid mali ah mid buuxa ha raaco odhaa deyntii aada igu lahayd a hebelkaasaan xaq ku leeyaan kuugu wareejiye ka qaado almali markaa maxaa looga jeedaa almali waxaa looga jeedaa qof gashi bixi kara oo deyntan qofka loogu wareejinayo dee wuxuu ku bixiya hayamana koowaad laba xaqaana laga heli karo markaasumuu mali noqonaya marka waa mali-un maalan wa khuluqan xoolo ahaan iyo dabeecad ahaanba waa inuu u noqdo qof buuxa macnaa xaqaa laga heli karo waxaanay u badayin fuqahadu qabuululxawaala inuu yahay mustaxab aanu waajib ahayn qofkii xaqa la-a haddii la yidhaahdo xaqii aada igu lahayd hebel baan kuugu wareejiyaan kuugu xawilee ka qaado inuu arrintaa aqbala inaanu waajib ku ahayn ee ay tahay mustaxab amarkanna waxay ku qaadeen istixbaab sunnanimo waayo waxaa loo yaqaanaa haddaba alxawaala arkaan bay leedahay tirar almuxiil waa kii deynta lagu lahaa ee iska wareejinayay almuxtaal waa kii deynta lahaa ee la wareejinayey ee qof kale lagu wareejinayay si uu deyntiisa uga qaato almuxaalu calayhi waa kii deynta lagu wareejinayey ee deynta aan asal ahaan isaga qof aan deynta ku lahayn ayaa la raacinayay oo deyntiisii loo soo raraayay xaggiisa dumadiisa loo soo rarayay almuxaalu bihi almuxaal baa isaguna jira oo deyntii la wareejinaye iyo almuxaal oo deynta muxiilka lagu leeyay wareejiya iyo almuxaalu bihi waa deynta lagu leeyahay almuxaalu calayhiga ka deynta lagu wareejinayo waa deyntii marka hore lagu lahaa kan ku wareejinayaa uu ku lahaa arkaantaasi markaa shuruud bay leedahay shuruuddii wax ka midoo alan ku sheegay shardiga kooxd wuxuu ka dhigay ridaa almuxiil qofkan deynta lagu leeyahay inuu raalli ku yahay deyntan inuu wareejiyo haddaanu raalli ku ahayn alxawaala ma ansaxayso waayo xaqa isagaa lagu leeyahay marka in la yidhaahdo xaqa iyagii noo gud can ariiqi fulaan hebel adoo soo marinaya isagoon raalli ku ahayn laguma khasbi karo wuxuu xaq u leeyahy waxaa xaq loogu leeyay un xaqa inuu gudo laakiin suuraduu u gudi lahaa looma cayimi karo laguma khasbi karo haddaanu isagu ogolayn wa qabuulu lmuxtaal qofkii deynta lahaa ee deyntiisii mid kale loogu wareejinayeyna waa inuu aqbalo wareejintaa waayo kan le waan ku wareejinayaa dumadiisu xaqiisu u saaran yahy marka xaq buu leeyahay inuu diido uu yidhaahdo xaqayga adaan kugu leeyahy waddimamu takhtalif dadka xuquuqda lagu leeyayna way kala duwan yihin oo mid baa xaqii si fudud looga helayaa midna kadeed iyo nafbax ayaa xaqii farihiisa lagaga soo saaraya lama shardiyo wayaan macnaheedu sida dee halkan baad ka fahmi karto rida almuxaal calayhi ka deynta lagu xawilayo inuu raalli ku yahay in deyntaa lagu soo xawilo marka horeba isagaa deyn lagu lahaa soo ma boqol dollar buu ninkani ku lahaa boqolku ku lahaa unbuu odhanayaa hebeloo boqol igu lahaa si waayo qofka xaqa lihi wuxuu xaq u leeyahay inuu xaqiisa isagu qaato qofkan uu ka leeyahy u ka qaato mubaasharatan si toosa waxaa kaloo uu xaq u leeyahay an yaakuda minhu xaqahu biwaasita inuu xaqiisa ka qaato isagoo cid usii maraya qof baabuu dee u wakiilan karaa soo ma odhan kara hebel deyntan ku lahaa inaad ka soo qaadid baan ku wakiisha marka xawaaladan waxba kagama duwanaa bal iyadaaba wax sii dheero qofkan xaqa wuu ku lahaa waa xaqii aan kugu lahaa hebel si marka ma odhan karo xaqaad igu leedahay adigu haddaad soo doonatun baan si toosa kuugu dhiibaya laakiin cid kale oo aan ogolahay inaan ku wareejiya ma jirta ma odhan karo walihada laa yushtarad rida almuxaal caleyh ka deynta lagu wareejinayaa inuu raalli ku yahay shardi maaha deyntu waa inay noqoto wa kownu lxaqi mustaqiran fi dimma xaq qofka dumadiisa ku sugnaaday waa inuu noqdo kanuu wareejinayo xaq aan weli dumadiisa aan ku sugnaan ma wareejin karo ma ansaxaysa inuu wareejiyo labada dee xaq oo xaqan lagu leeyahay muxiilka wareejiyaha iyo xaqa isagu ka uu ku wareejinayo uu ku leeyahy waa inay xagga jinsiga iswaafaqsan yihiin tusaale ahaan dahab iyo dahab fido iyo fido aanay isku jinsi yihiin waa inaanay noqon kala jinsi hadday kala jinsi noqdaan la yskuma wareejin karo oo tusaale ahaan qofka isaga oo kule dahab mid ku lahaa fido kuma wareejin karo waayo labadii xaq haddii ay kala duwanaadaan waxaa dhacaysa tabaadul bayc cusub oo kale ay noqonaysa iib cusub oo kale ayay noqonaysaa haddii labadii xaq ay kala duwan yihiin ka qofka lagu leeyahay iyo ka lagu soo xawilayo waayo waa inay saas oo kale isku nooc noqdaan hadday isku jinsi inay kala nooc duwan yihiinna maya oo tusaale ahaan kan deynta lagu leeyahay waa bur ka uu ku wareejinayo deynta uu ku leeyahayna waa bur waa isku jinsi sooma lakiin waa laba nooc oo kala duwan haadaa burun shaamiyun wa haadaa burun mahala yaamiyun la iskuma wareejin karo sidaas oo kale waa inay ka midaysan yihiin xagga alxuluul waatajiil oo labada daymood labadu waa inay yihiin kuwo waktigoodu taagan yihin oo ninka iyadoo deyntiisii waktigeedu taagan yahe laguma wareejin karo deyn muddaysan oo muddadeeda weli aan la gaadhin cagsiguna waa saas oo kale marka alxuluul waataajiil waa inay isku waafaqaanoo labaduba waa inay noqdaan daynaani xaalaan laba daymoodoo waktigoodu taagan yihin ama mu-ajalaan waa inay noqdaan taajiilka isku waafaqsan kadalika waa inay isku waafaqsan yihiin xagga asixatu wataksiir daraahimta iyo danaaniirta iyo qaar waa waa saliim waa badqabaan qaarna waa mukasar marka waa inay dhinac isu raacaan watbra-u biha dimat lmuxiil buu yihi haddii alxawaala ay shuruuddeedu dhammaystiranto qofkii deyntii lagu lahaa wareejiyey mid kale kii ku lahaa ku wareejiyey isaguba dee hore uu xaq ugu lahaa dimadiisu saasay beri ku noqotay oo kaasi ama ha ka hela ama ha ka waayo khalaas hadduu doonaya hadda firo mar hadduu isagu aqbalay inuu ku wareego kaa uu ku wareegay buu xaqiisii ku leeyahay marka uu wareegay laga bilaabana kii hore waxba kuma laha kumana soo noqon karo hadduu ka helo iyo hadduu ka waayo toona haddaanay jirin dee tusaale ahaan wax loo qariyey oo kale oo haddii meli loogu sheego aanu meli ahayn waaya waxaynu isweydiin karnaa inagu xawaaladaas mid aan ahayn baynu naqaanaa maanta qolooyinka lacagta xawila taasi berigii hore qaab bay u jiri jirto kutubta fiqiga magaca ay ku leeda waxa asaftaja asaftajatu asaftaja waa xawaaladan aynu naqaan laakiin bigayri ujraa aan qofka laga qaad ahayn wax mushqaayada oo nin baa tusaale ahaan lacagee u taallaa halkan hargeyse lacage u taalla isna makuu jooga marka mid maka jooga hadduu doono kaba imanaya ayaa lacag u dhiibanaya labadaa kuna ee riyaal hooyo lacagtaadii hargeyso taallay laba kun oo riyaal qofkaasi marka hadday biduuni u jirato qofkaan waxba ka qaadahayn saftajaa la idhaa waxaana beriga hore loo samayn jiray dee qutaacu uruq iyo waxaa si looga caro ninku lacagta hadduu soo qaato wuxuu is leeyahy shuftaa ku heli doonta marka qaabkaasuu lacagtiisii uu meel nabada kusoo gaadhsiinaya laakiin iminka waxaynu ogsoonay ujiray leedahay qofkii marka loo xawilo lacag waxaa laga jarayaa nisba mucayana baa laga jarayaa nisba go-an iyaduna waa jaa-is bay idhahdeen culimadu waana min baabi alwakaala waana wakaalatun biujra saynu arki doona baab lwakaala inoo soo socdaaya waa wakaalasho qofkii waa la wakiishay mushqaayad qofku uu ka qaadanayo maxaa loo wakiishay boqolkaa doolar iyadii cambara xandulle oo geed qurac joogta inaad gaadhsiisaan kuu wakiisha saasay dee ka dhiganta mushqaayadaadina waa tan ad wakaaladdaa ku fulin lahayd laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda la soco oo in camaliya taxwiil uu la socdo sarif aada baanay u badantahay taas oo qofkii maalan lacag riyaala buu u dhiibayaa xawaaladii way sarrifayaano maxay u beddelayaan doolaar bay u beddelayaan oo qofkii dee doolaar bay siinayaan marka halkaa axkaamtii sarifka dee waa in la ilaaliyo way bannaan tahay xawaaladda inuu sarif la socdo lakiin axkaamta sarifka waa in la ilaaliyo oo qabdi waa inuu dhaco oo qabdi siduu ku dhici karaa qabdi wuxuu ku dhici karaa qofkan waxaa la siinayaa sanad sanad ulistilaam ama foojarka waxaynu naqaanaa la siinaya inay xawaaladdu lacagta ay ka hayso lacagta ay ka qaaday marka waa in warqadaa loogu qoro lacagta laga hayo oo dee sarif bedelan dee tusaalahaan waxaa laga qaaday kun riyaal iyadoo doolar waa in warqada loogu qoro saasuu qabdiguu ku xaasilaya ay ka dhigan tahay in doolarkii iyo riyaalkii ay kula kala wareegeen faslun fi damaan haadaakani faslun weeye fi damaan buu ku saabsan yahay damiinashadiibuu ku saabsan yihi wayasixu waa ansaxaya buu uhi damaanu duyuuni duyuuntii deymankii gashiyadii la damiinto almustaqirati ahayd mid sugnaatay idaa culima haddii la ogaado oo ka damiinanayaa uu ogaado qadraha qadruhaa la ogaado walisaaxibi lxaqi xaqa qof kale oo deynta ah waxaa u bannaan mutaalabatu addeyn deynti inuu ka dalbo muaalabatu man mutaalabatu deyni deynti inuu ka dalbo man shaaa ka uu doono oo min adaamini ah damiintaha waalmadmuuni canhu iyo la damiintaha oo ah ka u xaqa asal ahaan ku lahaa idaa kaana hadduu yahay addamaanu damiinashadu calaa maa bayannaa sidaa aynu sheegnay mid u dhacday oo qofka waxaa loo damiintay ay tahay deyn deyntuna ay ahayd markaa la damiinanaya mustaqira mid qofka lagu leeyahay qofka in lagu leeyahy waa inay ka horeyso damiirashada u leeyahay waidaa harima hadduu mag dhabo addaaminu damiintihii yacnaa alxaqa xaqii u damiintay oo lilmadmuuni lahu kii uu u damiintay uu mag dhabo rajaca waa kula noqonayaa bimaa harimahu waxaa uu mag dhabay cala almadmuuni canhu kii la damiintay ee uu damiintay buu kula noqonaya idaa kaana waa hadduu yahay addamaanu damiinashada iyo walqadaau gudista ay lideyni deynta la guday biidnihi la damiintaha ogolaanshihiisa mid ku dhacday walaa yasixu ansixi maa buu yihi damaanu lmajhuuli xaqaan la garanahayn jinsigiisa noociisa qadarkiisa in la damiinta walaa damaanu maa ee walaa yasixu ansixi maayo damaanu maa shay in la damiinto lam yajib aan weli waajibin oo qofka aan laguba yeelanba oo dee intaad siin doontaa baan damiinkaaga ahay weyi ama xaqa aad ku yeelan doonto ilaa daraku lmabiici shayga la iibiyey waxaa ka daba iman kara mooyaane iyadoon shayga weli la kala iibsan ayaa taa la damiinan karaa weeyi baabu damaan waa min cuquudi tawhiqa waa heshiisyada wax lagu adkeeya cidda xaqa leh kalsooni lagu siiyo imaa heshiis dhab ahaan isaga wax lagu kala bedelanayo addamaan wuxuu ka yimi min addami buu ka yimi ugeyntii ah lima fiihi min dami dimati daamini ilaa dimati lmadmuuni canhu qofkani xaqaa salaan wuxuu ku lahaa hal qof oo kala damiinanaya ah dimadaasoo qurhu xaqiisuu saara marka damaanku waa caqdi keensanaya in dimadaa mid labaad lagu daro oo dimada damiintaha ah marka laba dimo ayuu xaqiisa usaaran u saarnaanaya kii marka hore uu ku lahaa al asiilu baa la idhahdaa kii deynta uu ku lahaa iyo kan damiintay oo addaaminu ah marka labadaa caqdigan waa caqdi keensanaya in labadaa dimo laysku daro laba dumadood xaqiisii uu saaraado istilaaxana culimadu waxay yidhahdaan waa iltizaamu shaks bima wajaba calaa gayrihi waa qofku in uu isa saaro iltizaamu shaks bixaqin calaa gayrihi xaq cid kale lagu leeyayo isagaana waa inuu isa saaro oo idhaahdo anaa bixinaya oo waxaynu u naqaano damiinulmaalka innagu aynu u naqaano waayo waa shay markaa jaa-isa insaan la ysu damiintaa oo qur-aanka iyo sunnaha iyo ijmac culama waa tusiyeen qur-aanka waxaa tusiyey waliman jaءa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim qisada nabiy llaahi yuusuf galaankii boqorkaa la xadaye ka keena waxaa loogu abaalgudayaa awr muggi wa ana bihi zaciimun ay daaminun xaqa inuu hadduu keeno inuu awr rarkii helayana anaa uga damiina xaqaa inuu helaya anaa isa saaray shaaficiyadu kutubtooda maray ku sheegaya waxay yidhaahdaan waa la weheshanayaa aayaddaa lama deliishanaya waa la weheshanaya maxaa loo daliishan waayo waxay yidhaahdeen de waa sharcu man qablana madhabka shaaficiyna waxa weeye sharcu man qablana inaan sharci noo ahayn marka waa la yaro weheshanaya bay idhahdaan laakiin sidaa saxda waxa weeye sharciga ciddii naga horreysay ee sharcigeenna lagu sheego sharcigeennana aan khilaafsanayn waa de sharci buu inagana inoo yihi wakadalika ilahi wuxuu uhi salhum ayuhum bidalika zaciim bal weydii koodeeba arrinkaa damiinuga ah axaadiidta nabigana waa lagu sheegay wazaciimu haarimun buuhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam alcaariyatu muaddaatun wazaciimu haarimun toobal caari waa la gudayaa ciddii laga qaatay mar walba way leedahay wazaciimu haarimun damiinkiina wixii uu damiintay isagaa laga rabaa abu daawuud iyo tirmidiya baa xadiidka wariyay wakadalika waxaa ka mid ah qisaska camaliga ee tusinaya damiinashadu ay bannaan tahay xadiidka bukhaari saxiixiisa ku wariyey ninkii deynta meydkii deynta lagu lahaa deyntii lagu lahaa uu isa saaray abu qataada ana alkafiilu bihi uu yidhi anaa arrinka anaa deyntii salli caley ya rasuula allah wa calaya daynu fii riwaayati الnasaa-i ana alkafiilu bih anaa deyntiisaa ka damiina rasuulkuna alayh الsalatu wasalaam iqraar buu ku sameeyey haddaba damaanku wuxuu leeyahay adduyuun markuu leeyahay halkaa waxaan idin xusuusinayaa adduyuun waa la damiinan karaa wakadalika alacyaan na waa la damiinan karaa cayn baa qofka loo damiinan karaa manaa mar dayn baa ka maqan dayntaasaan damiin kaaga marna cayn baa ka maqan cayntu waa maxa nin baa ka xaday tusaale ahaan gaadhi ama awr buu ka xaday ninkii tuugahaa buu ku dhegay war sii daanaa kaaga damiinaa gaadhigaaga ama awrkaagaas cayn buu damiintay dayn miyuu damiintay mise cayn cayn buu damiintay marka daynta waxaa loo shardiyaa inay tahay mustaqira xagga dambena masalada wuu kusoo celin doonaa oo daynan qofka weli laguba yeelan lagama damiinan kara buu leeyahy oo shaaficiyada allahu aclam waxaad mooddaa inuu daabitkoodii yahay cuquudu tawhiiqa oo dhan caqdigay adkeynaysaa waa inuu ka horeeyo horta caqdi sugnaaday uu noqdo hadday raan tahay iyo hadday damaan tahay iyo hadday kafaalo tahay dhammaantoodna waayo waxaa kaloo shardiga idaa culima qadruhaa qofkan damiinanaya dayn qof lagu leeyahay qadarkeeda waa inu garanayo ayo markaasuu qiyaasi karaa waxaasi inuu yahay haddii laga waayo kanuu damiinta wuxuu bixin kara isagaa laga rabaa hataa se dee kitaabku uu qoraya madhabkuna uu yahay xataa iyadoo laga waayin kii uu damiintay inta la iskaba daayo isaga loo loo imana laleeyahy noogu shub marka waxaa de waa inu iska qiyaaso haddaad moodeysa in konton doolar lagu leeyo ka waran lagu leeyo boqol kun oo doolar oo damiinato soo hadhow badgeli maysa dadkana xaqoodii waad dayacaysaa ile qofkani kalsooni baad siisa in adiga xaqii uu kaa helayo marka xaqiisina waad daya aduna culays baad saaratay aanad qaadi karahay idaa culima qadruha waaye waxaa kaloo shardiya bay dhahdeen an yacrifa adaaminu almadmuuna lahu kuu damiinanaya inuu garanayaa shardi maaha ku doonaya ha noqdo doonaya jin ha noqdo laakiin ka waxuu u damiinanaya waa inuu garanaya waayo kaasay wax ka dhaxaynayaan soo ma waayo dadku way kala duwan yihiin kala qaanabaad kulul yihiin saayiraaddoodu isku mid maaha qofku wuxuu dami uu wax u damiinanayo waa inuu garanayo almadmuun lahu cala lasax waayo haddaba ninkii la labaa meeshii yimi al asiil waa kii deynta asal ahaan lagu lahaa iyo addaamin waa kii damiintay waxay leeyihin iyadoo magaca la eegayo addamaana macnaheedu yahay damu dimati addaamini ilaa dimati almadmuun canhu magaca iyadoo laga duulayo labadaba si siman buu xaqi ugu leeyihi kii marka hore uu ku lahaa al asiila iyo kii damiintay markaa kuu doono weydiisan karaa hadduu doono kii uu xaqa ku lahaa alasiil baa la ydhaha hadduu doono kaa uu iskaba dayn karo kii damiintay buu odhan karaa xaqaygiisii ibnu lqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin adilo badan buu ku sheegay oo uu daliishaday kii damiintay inaan xaqaa la weydiin karin ilaa laga waayo kii asal ahaan lagu lahaa iclaam muwaaqiciinka mujaladka saddexaad saxaxa saddex boqol iyo sideed iyo sagaashan ilaa afar boqol sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdina sidaasuu rajaxa wuxuu ka soo reebaa un idaa kaana hunaaka shard hadduu shardi jiro uu yidhi qofka aada iga damiinanayso xaqa aan ku leeyahay ama adaanku weydiisanaya ama isaga anaa ikhtiyaar kale haddii marka hore shardigaa lala galay de xaq buu yeelanaya almuslimuuna calaa shuruuطihim amaba se curfi uu jiro almacruufu curfan kalmashruudi sharطan shayga curfi ahaan la ysula yaqaanaa mid l lagu heshiiyey oo laysu shardiyey buu la midi hadduu curfigu sidaa yahay qofkii xaqiisa loo damiintay kii uu ku lahaa iyo kii damiintay kuu doono inuu weydiisan karo markaana xaq buu u leeyihi laakiin haddii kale shardigaasina aanu jirin curfigaasina aanu jirin asal ahaan waxay aimadaasi rajaxeen kii xaqa uu ku lahaa un inuu inuu u doonanayo oo damiinka uu imanayo un hadduu ka waayo innagana curfigeenu waaba saas baan filaya soo maa curfiga innaga waa sidaa qofkii qofku uu xaqa ku lahaa markuu ka waayo ayuu mudamiinka u tagaa isagoo isaga ka helaya ama aan weydiinba damiinka uma tago marka curfigan waa khilaafsanyay madhabka wاlmadmuunu canhu ida kaana waa yahay wa idaa harima daaminu haddaba waa dhici karta kii damiintay inuu xaqii bixiyo kii haddaba xaqa uu ka bixiyey ma kula noqon karaa xaaladaanu kula noqon karin baa jira xaaladahaas waxaa ka mid a idaa lam yakun idamaanu walqadaau biidni idamiinana mu odhan deynta iga bixina mu odhan xaaladdaa kulama noqon karo muxuu noqonayaa mutabaric inuu u tabarucay bay dee noqonaysa a waxaa la mid ah haddaanu niyoon inuu kula noqdo dee tabarucu uu niyooday waaya cagsiga waxaa ah idaa kaana adamaanu walqadaau biidni sida kitaabkaba ku qoran isagaa marka hore ogolaaday inuu damiinto isagaana yihi deyntii aada iga damiinatay war deyntii waa laysoo doonay maxaynu yeelaa dee bixi markaa uu kula noqon kara wuxuu odhan karaa deyntii waan kaa bixiyey keen xaqaygii ayuu odhan karaa waayo laba weji oo kale ama laba suuro oo kalea jiro oo khilaaf uu ku jiro dee xataa madhabka dhexdiisa oo inuu damiinto wuu ogolaaday laakiin deynta inuu bixiyo uma ogolaan deynta inuu bixiyo wuu ogolaaday inuu damiinto uma ogolo labadaas suurana khilaaf baa ku jira masaladaa hore haddaynu ku yaro noqonay ku saabsan ibnulqayim aynu kasoo naqlinay madhabka laftiisa weji baa ku jira ibnu abi hureyra iyo aimada ku tagtay ay ka mid yihiin inaan qofkii damiinka ahaa aanu xaqii weydiin karin ilaa bacda cajzi lmadmuuni canhu kii la damiintay ee xaqaa salaan lagu lahaa ilaa laga waayo walaa yasixu damaanu lmajhuuli buu yidhi waa sidaa nacam uu yahay madhabka jadiidka madhabka qadiimku wuxuu ahaa xaqaan la garanahayn in la damiinan karo marka madhabka jadiidkaa sidana oo maxaan loo damiinan karin leanno harar baa ku jira walgararu manhiyun canhu naha nabiyu alayhi salaatu wasalaam can ilgarar waa shay majhuul lcaaqiba oo wax meeshaa kaga soo bixi doono dee garan maayo ma wax yar baa oo uu bixin karo mise waa wax badan qaacido kalena waa sheegeen ama daabit kale waxay dhaha waa ihbaatu maalin fi dima bicaqdin faashbaha albayca qofkani markuu qof damiinanayo dee maal buu dumadiisa saaray soo maa waxaana arrinkaasi uu ku yimi heshiis marka wuxuu shabahayaa bayci baycana shuruuddiisa maxaa ka mid a inuu yahay almacquudu caleyh shayga heshiisku ku dhacaya waa mabiici iyo iyo thamankii inuu yahay macluum aanu majhuul ahayn marka kana saas oo kale waxaanu damiinanaya waa inuu yahay wuxuu garanayo walaa damaanu maa lam yajib qofka xaqa weli lagu yeelo lama damiinan karo waxay leeyihin sidiisabaa caqdu damaan waa caqdu tawhiiqa saynu sheegna dee isaga waxba lagu kala bedelan maaye qofkii xaqa lahaa unbaa heshiiskan kalsooni lagu siinaya inuu xaqiisa usoo noqonayo marka maxaa la adkayn doonaa oo qofkan kalsooni la sii weli waxba muu yeelanbe marka horta waxa yeesha dee saasay leeyihin sida shahaadada oo kale oo qofku goormu markhaati noqon karaa marka wixii uu markhaati ka noqonaya horta u dhaca soo ma ee shahaadadu ka horeyn kartaa wuquuca almashhuud caleyh waxaa markhaati laga noqonaya dhicitaankiisa kama horeyn karto tanna waa soo sidaasoo kale yidhahdeen hal masaley markaa ka soo reebeen oo tusaaleaan tani waxay noqonaysaa ma odrhan karo ninka hebel la yidhaahdo deynta uu doonaya si anaa kaaga damiine ma odhan kara bay leeyihin weli mabuu yeelanba deyntaa see loo loogu damaanad qaadi karaa horta ha yeesho laakiin dayntii marka uu siiyu ku yeesho ayaa loo damiinan karaa la odhan karaa anaa kaaga damiina hal masaley ka soo reeba masaladaasi waa masalo waddankeennaba aad baa loogaga dhaqmaa qof baa shay iibsanaya shaygaasuu ka baqanayaa an yakhruja hada almabiicu mustaxaqan inuu shaygaasi noqo shay cidi leeday waxa aad taasi inoogu badanta inaga xagga dhulka qofna dhul ma iibsado ilaa damiin uu helo soo ma waliba damiinulmaal baa la idhahda goorma ayaa damiinka la doonaa oo qofka uu qof damiintaa ma iibka ka hor mise iibka kadib innaga waxay isaga badan tahay iibka kadib shardiga waxaad moodaa way waafaqsantahy walaa damaanu maa lam yajib way waafaqsantahy laakiin waxa bannaan bay leeyihin shayga qofkuu iibsanaya uu ka baqanaya hadhow inay cidi sheegato intaanu weli iibsan inuu idhaahdo damiinkeen xoolahayga aan ka helo haddii shayga ay cidi sheegato guriga dhulka gaadhiga ah marka masaladaasay soo reebeen masaladan waxay u soo reebeen lianna alxaajata daaciyatu ilaa dalika bay yidhahdeen oo dadka wax kala iibsanaya inta badan iswada garan maayaan qofka wax iibsanayana had ya jeraalo baqaa ku beeran uu ka baqanayo sheegan uu iibsanayo inay cidi yeelato marka haddii la yidhaahdo ilaa aada iibsato cidi kuu damiin kuu noqo qofka kaaga noqon mayso de waxay noqonaysaa inaan waxba la kala iibsan markaa dadku si ay wuxuu kala iibsadaan waa in loo fasaxo wixii la kala iibsanayo inta aan weli la kala iibsanay heshiiska iibku aanu dhicin in damaanad la kala qorto cidi ay damiin uga noqoto faslu fi lkafaala markaa daraku lmabiic maxaa magaca loogu bixiyay sumiya darakan liiltizaamihi algharama cinda idraaki lmustaxaqi cinda idraaki lmustaxiqi cayna maalih qofkii shaygaa lahaa khaladka qofka looga iibiyey xaqiisii marka uu soo gaadho ayuu isagu magdhabayaa maalkii lagu iibsaday faslu fi lkafaala walkafaalatu buu uhi kafaaladii bilbadani qof jirhkii la damiintaa jaa-isatun waa mid bannaan idaa kaana hadduu almakfuulu bihi ka jirhkiisa la damiinanaya almakfuulu ka la damiinanayo bihi sababtii loo damiinanayo qofkaa xaqa aadamiy inuu yahay aadami xaqi markaa kafaalada waxaa loo yaqaano iyo addamaan way isu dhow yihin culimada qaarkood alkafaalay ka dhigaan magac caama magac guud oo labay u qaybiyaan alkafaala bilmaal waa damaankiina soo maray iyo alkafaala bilbadano waa tanaynu dul taaganay culimada qaarna magaca addamaan waxay siiyaan maal marka la damiinanayo magaca alkafaalana qofka laftiisa jidhkiisa marka la damiinanayo marka alkafaala waa maxay alkafaala waa iltizaamu الshaks ixdaara man yustaxaqu xuduuruhu majlis اlxukm hadaynu soo koobno iltizaamu اlinsaan bixdaari man calayhi xaq waa qofku inuu isa saaro isagu qof xaq lagu leeyay inuu keenayo ta hore muxuu muxuu isa saarayay xaqa laftiisa tanna qofkii xaqa lagu lahaa a ka kafaala la idhaha marka waa jaa-iza way bannaan tahay bilijmaac waayo laakiin xuquuqda ayaa qaybsantaa qofkan la keenaya xaqa lagu leeyay waa laba inuu yahay xaq bani aadam asal waxa u ah in qofkaa la damiinan karo xaq bani aadam lagu leeyahy xaqa nooca labaad waa xuquuqda ilaahay sida xuduuddii oo kale iyo taa qofka lagu leeyahay lama damiinan karo in la keenayo waayo iyada isqaadkeeda ridisteeda ay shareecadu dhiiri gelisay haddii la damiintana waa la sii adkeeyey halkii laga shaqayn lahaa si qofka ay uga dhici lahayd a iyo qofkii in la asturo qofkani markaa qofkii unbuu keenayaa marka loo baahdo majlisulxukmi looga baahdo ayuu keenayaa oo marka loo yeedho saas markuu keenaanu isagu beri noqoni lakin waxaa shardiya un in meeshii dee lagu heshiiyo inuu keeno inuu keeno isla markaa qabsashadiisana maanic inaanu jirin wax diidaya duraamileblan idinku keenayaa oo keeno iyadoo la socdaan toban reerkooda oo hubaysan oo markuu ku wareejiyo odhanaya bal oo kaase taabo halkaa ka mar odhanaya markaa waxba umu dhiibin moogta inaanu maanic jirin hadduu isagu iska yimaado ka warrama hadduu isagu iska yimaadana inuu keenay noqon mayso hadduu dib u baxsadoo kale isagaa lagu leeyahy laakiin hal mar bay noqonaysaa sidii oo keenay oo kale hadduu idhaahdo waan imi anoo ku socda ballankii ninkii idamiintay saasaan isu soo dhiibay waayo qofku haddii uu meel ku maqan yahay waa in fursad loo siiyo keenistiisa iyo baadidoonkiisa haddii uu dhinto ama sidaa lagu waayana waxba laguma laha weeye madhabku waayo isagu qof buu yihi waan keenayaa qofkiina lama keeni karo wuu dhintayba ama waa laga quustayba ka laa yukalif llahu nafsan ilaa wuscaha xoolo marka hore mu damaanad qaadin faslun fi sharika wuxuu ku saabsan yahay shirkadda waa mufrad waljamcu shirak bikasri shin wafatxi ra shirak walishirkati buu yihi shirkaddii waxaa u sugan khamsu sharaa'ido shardiyaal shana alwal an takuuna waa inay noqoto calaa naadin in lagu shuraakoobayo naqdi naqdigaasoo min adaraahimi daraahimtii ka mid iyo wadanaaniiri danaaniirtii wathani an yatafiqa waa inay isku waafaqaan labada shay la ysku darsanayaa fi ljinsi waa inay isku waafaqaan jinsigiiyo wa nooci nooca ay jinsigaa ka sii yihiin wathaalithuna an yakhlitaa waa inay isku daraan labada shuraakoobaya almaaleyni labada maal waraabicuna an ya-dana waa inuu fasaxo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakoobaya ka midi lisaaxibihi ka kale waa inuu u fasaxo fi tasarufi maalkaa inuu ku tasarufo walkhaamisuna an yakuuna waa inuu noqdo alribxu macaashka iyo walkhusraanu khasaaruhuba calaa qadri lmaaleyni labada maal mid la qadara mid walbaba maalkiisu intuu leeg yahay khasaaraha yimaado waa inuu ku yeesho faa-idana waa inuu intaa ku yeesho walikullin mid kasta waxa u bannaan oo minhumaa labadooda ka mida labada shuraakoobay faskhuhaabaa u bannaan shirkadda damiirka u celi shirkaddaa faskhinteeda mataa shaa-a markuu doono inuu faskhiyo heshiiskaa uu ka baxo wamataa maata markuu dhinto axaduhumaa midkoodna batalad shirkadaasi way burtay saacaddaa u dhintay laga bilaabo ashirka iyo asharika luqaha waa alikhtilaad waa isdhexgalka laba shay isdhexgalaan iyo ka badan sharcanna waa cibaaraة can hubuuti اlxaqi fi shay waaxid lishaksayni fasaacida calى jihati shuyuuc waa arrin looga jeedo weer looga jeedo xaq inuu ku sugnaado shay qura oo laba qabo laba qof iyo ka badan uu ugu sugnaado calaa jihati shuyuuci ugu sugnaado shaygaa meel kasta oo lasoo qaado ay wada leeyihin in la shuraakoobaa markaa waxa la ysku darsadaa guudaha waa mashruuc ilahay baa ka hi ama safiinatu fa kanat limasaakiin shuraakay ku ahayn doonta masaakiintaas waina kahiira min alkhulaطaa ee shurakaa la yabqii bacduhum calaa bacd waqtigii rasuulkana calayh isalaatu wasalaam way dhacday madhabka shaaficiyaduna waa adyaqu lmadaahib fi baabi sharika baabu sharika marka la joogo waa madhabka u cidhiidhisan fuqahada hore shirkadda waxay u qeybin jireen dhowr nooc sharikatu alcinaan sharikatu alabdaan sharikatu alwujuuh sharikatu alqiraad iyo sharikatu tafwiid shanta iyada ta la yidhaahdo alqiraad iyagu kuma daraan shaaficiyadu baab gooniya bay ku sheegaan oo mudaarabada afarta kale waxay idhahdaan un mid un baa mashruuc kaa saddexda kaleba waa baatil sharikatu alcinaan un baa saxa bay idhahdaan sharikatu alcinaan waa maxay waa an yashtarika fi lmaali waalcamal waa inay wadaagaan maalka iyo shaqada labadaba waxay isku darsadeen xoolahoodii iyo xooggoodii taasunbaa magaca sharika uu ku dhawoobaya bay dhahaan shaaficiyadu dhab ahaan dee wax isku darsadeen sharikaadkan iminka tusaale ahaan dee waddankeena ka jira sharikat sharikaat almusaahama sharikaadka dadka sheerleyda dee ka dhexeeya taasay soo gelayaan iyagu waxaa odhan karta waayo xoolo la isku darsay oo intaas laba kun oo qof baa xoolo laga uriyey xooggii meed xoogga intaa boodhka shirkadaas ayaa intii kale ka wakiila dee ka shaqeynaysa ee sheerleydii kala wakiisheen fa kaanahum yacmaluun ila wakiilkoodii baa shaqeynaya inay shaqeynayaan bay ka dhiganta marka waa sharikat alcinaan weeye sharikaadka ay dida waxaa kama sharikat alabdaan oo alishtiraaku fima yaksibaani bibadanayhima labada qof inay ku shuraakoobaan waxay xooggooda kusoo heli doonaan xooloo meesha ma yaalleen suxullo madrhan baa la ysula yimi suxulladaasaan leey magaalada halala galo wixii la soo helo waa la wada leeyey hadday toban yihiin oo mid wax soo helo kaasu intu soo heluun baa la wada leeyay waxaa geli kara xamaaliintoo kale shaqada inay kala badsadaan baa laga yaabaa in qaar shaqeeyaan qaar aanay shaqeyn haddana wixii way wada leeyihin dilaaliintoo kale a waddankeena wada gala saddex nin afar nin shan nin oo dilaaliina shirkaddaa ku wada jira nin walaba dhinacaaga u dilaal tag wixii lasoo helo waa la wada leeyi kahura alqal shaaficiyadu taasoo kale waa diidaan waxay dhahan qarar baa ku jiro waxaa lasoo heli doono la garan maayo ee lagu shuraakoobayo waa talabaadee waxaa dhici karta inuu mid wax soo helo kuwa kale waxba soo helin oo intiisii uun la wada cuno rubciisii uun maxaa xaqiisa lagu qaadanayaa ta kale maxaa la isku darsadee ma ma ismu sharika uu ku yimi xoog dee xooggii iskumuu darsamina kullu waaxid mutamayizun wa mustaqilun bibadani soo ka calina halkaa maraya faaraxna halkaa maraya maxaa isku jira way diidaan waxaa kaley diidan waxaa loo yaqaano sharikat lwujuuh oo inay ku shuraakoobaan waxay wejigooda kusoo amaahan doonaan shilin ma hayaan kalan shuraakowna maxaynu ku shuraakownaa waxaynu u tegaynaa taajir hebel waxaynu odhanaa boqol joonyadood oo sankorana amaah e taasi aynu ku shuraakoobayna taana iyadana waa diidaan sharikatu tafwiid iyadu ma banaanay inuu yidhaho wax walba shuraakaynu kunay kullu shay waayo kullu qaliil wa kahiir sharikatu lmudaaraba ama alqiraadna iyadu gooni bay noogu iman insha allah alimu shirkadda markaa shuruud bay u sheegaan shan shardi horta waxaa lagu shuraakoobayaa waa inuu noqdo daraahim iyo danaaniir soconaysa waa inuu noqdo shardiga koowaad taa waa lagu shuraakoobi karaa marka waxay diidayaan kadalika waxaa la mida taa alacyaan alati yumkin khaltuhaa waxyaabaha shay la taaban karaa in la isku daro ay suurtagal tahay tusaaleahaan shaciir oo kale heed buu kani hayaa kana heed waa isku jinsi waa isku nooc waa la isku daray waa lagu shuraakoobi karaa laakiin waxay diidaan in lagu shuraakoobo waxyaabaha mutaqayimaadka ah qiimiga waxyaabaha la qiimeeyo ninkani wuxuu keenayaa toban bundadood oo hudhaydha kana wuxuu keenayaa boqol kartoon oo kaba ah ma la isku dari karaa laiskuma dari karo waxay noqonaysaa in la qiimeeyo soo maha xagga qiimaha dee ay iskaga darsamaan ayay noqonaysaa taa markaa waa diidaaniyada magacii asharika ayaan xaqiiqoobahayn bay idhahdaan shaaficiyadu sida saxdaasa waa bannaan tahay oo qiimaha ayuunbaa shuraaka lagu ahaanaya jinsigiiyo nooca waa inay iskaga mid yihiin labada shay la ysku darayaa si ismu shirka ama sharika uu xaqiiqoobo khaldigii dee uu suurto galo isku darkii aanay dabadi kale soocmi karahayn wa an yakhliطa almaaleyni labada maal waa inay isku daraan liyataxaqaqa macna shirka macnii shirkadu si uu xaqiiqoobo hadee xataa isku jinsi yihiin oo midna uu meel yaal midna uu meel yaal oo afkuna ay kaga heshiiyaan labadaa maal inay shuraako ku wada yihiin kanya kanba ay wada leeyihiin ma ansaxaysa bay leeyihin waa in la ysku daro oo la ysku dhex qaso wa an ya-dana kulu waaxid minhuma lisaaxibi fi tasaruf halkaas siiqadii baad moodaa inay aanay sheegeen shuraaxda qaarkood inay siiqadii ujeedaan waa inuu mid waliba hadal dee lagu wada hadlay oo shirkadda tusinayaa shuraakowga tusinaya waa inuu jiro oo mid waliba ka kale waa inuu ufasaxo inuu ku tasarufi karo ila hadduu idhaahdo waxaan isku darsanay intaadumaad ku tasarufi kartaa inteyda ma taaban kartid waxba isuguma jiraan markaa way macneheedu maqsuudkii shirkadda laga lahaa a in mid waliba intuu ku tasarufo oo wax ku keenana taasi way xanibaysaa wa an yakuuna aribxu walkhusraanu calaa qadri lmaaleyn khasaaruna dee maalku ku dhacay macaashkuna waa namaa-ul maal waa kobacii iyo korarhkii maalka khasaare isaga waa la ysku waafaqsan yihiy inuu maalku la qadar ahaanayo oo haddii konton iyo konton ay u kala leeyihiin shirkadda khasaaraha dee boqol kiiba konton maa midkiiba kusoo hagaagaya hadday kala badsadaan oo midkood wuxuu leeyahay boqol kiiba toddobaatan midna boqol kiiba soddon khasaaraha mid waliba intii raasamaalkiisu ahaa buu yeelanayaa kii toddobaatan lahaana toddobaatan kii soddon lahaana soddonka taasi waa maxalu ijmaac iyadu oo qofka dee khasaare maalkiisii ka badan lama saari karo shaaficiyadu ribxigana kala mid bay dhigeen waxay li waa kobacii maalka markaa dee maalkiisu mid waliba intuu leega ayuu macaashkiisuna leekaanaya marka waxay hadday ku heshiiyaan ribxiga in la kala badsado sida inay shaqada oo kale dee ku kala fiican yihiin ama kala macaamiil badan yihiin shaqadan inay ku kala xariifsan yihiin inuu mid shaqaynayo midna aanu shaqayn ahayn ma ansaxaysa bay leeyihin haddii lagu heshiiyo ribxiga macaashka in la kala badso waayo sida saxdii waxay tahay ana alkhusraana calaa qadri lmaal wa ana aribxa calaa maa sharata waana sida madhab axmed u yihi khasaaruhu waa sida maalku uu kala yahay unbuu kala noqonayaa laakiin faa'iidadu waxay noqon kartaa sida ay ku heshiiyeen hadday ku heshiiyaan iyadoo maalkoodu isleegaya inay kala badsadaan ama kii maalka yaraa in loo badiyo sabab awgeed inuu shaqaynayo kale isagu ama inuu macaamiil badan leeyahy inuu weji leeyahay way ansaxaysaa almuslimuuna calaa shuruuطihim shardiga qofkanina maalkiisana inuu macaashkii uu soo saaray wax ka mida qofkaasi inuu qaato isagaa ogolaaday xasala dalika biridaahu marka wax lagu diidaa ma jirto walikuli minhumaa fasqu mataasha halkana wuxuu tilmaamaya caqdu sharika sharika inuu yahay caqdi jaa-iza jaa-is maxaa looga jeedaa ee likullin min alcaaqidayni fasquhu walow biduuni muwaafaqati alaakhar mid waliba wuxuu xaq u leeyahy labada shuraakoobe ka mida ama ka badan in uu fasqiyo walow kale yaanu ku waafaqin marka wuu fasqin karaa walikuli minhumaa fasquha mataasha waxaa shardi o ahun inaanu ka kala darar soo gaadhahayn waa darar waa madfuuc laa darara walaa diraar ma faskin karo faskin ay ka dhalanayso kii kale ee heshiiska ku wada jireen dhibaat dhibaata inay soo gaadho taas waa qaacido guud waxaa kaloo caqdu sharika uu ku dhammaanaya wamataa maata axadumaa batala hadduu midkood uu dhinto waayo caaqidaanka waxaa loo shardiyaa labada heshiiska shirkadda gelaya ahliyatu tasaruf baa loo shardiya inuu mid waliba ehel u yahay shareecadu u ogoshahay maalkan inuu ku tasarufo walihaada shirkad waxaa geli kara qof baaliqa oo caaqila oo raashida oo hayru maxjuur calayhi fii maaliha qof qaan gaadhay oo miir qaba oo xoolihiisa maamulan kara oo xayiraad aan laga saarin xoolihiisa ku tasarufkooda aan xayiraad laga saarin qofkuna hadduu dhinto ahliyadaasuu ka baxayaa soo maa laysa ahla litasaruf de marka heshiisyadii heshiiskii uu ku jira sharikadda ahaa uu buraya dadkii dhaxlay dadkii ay isaga shurakad ahaayeen ama heshiis cusuba ha la galaan oo shirkad cusuba ama xoolahoodii ha qaataan laakiin shirkaddii hore ma jirayso hada waa qalad iminka waxaa dhacda qof shirkad ku jira inuu dhinto oo dabeetana iyadoon heshiis cusub oo dadkii dhaxalkiisa lahaa xoola ay ka dhaxleen ay shirkaddaa ku gelayaan aanay shirkaddii la gelin xoolihii shirkaddii ay iskaga sidii uun ugu jiraano heshiiskii hore un lagu shaqeeyo hada laa yajuus ama waa inay xoolii qaataan ama waa inay heshiis cusub la galaan ila heshiiskii hore wuu buray oo qofkii galay baa ahliyadiisii uu ehelka u ahaa inuu maalan ku tasarufo ay meesha ka baxda maalkiina lahaanshihiisi wuu ka wareegay oo dad kale ayaa yeeshay waxaa kaloo shardi u ah caqdu sharika an yakuuna alcaaqidaani ahla liltawakuli waltawkiil labaduba caqdu sharika dhinac waxaa kaga jira wakaalad baa kaga jirta oo mid waliba naftiisuu matelayaa kuwa kale ay shuraakada yihiinna wakiil buu yahy soo ma marka mid waliba waa wakiil kuwa kaleu wakiil u yahay mid walibana waa muwakilo kuwa kale inuu wakiilsha bay ka dhigantay marka shuruuddii wakaalada way inoo iman doontaa insha allah waa in laga helo cidda gelaysa heshiiska shirkadda oo qof aan shareecadu ogolayn in la wakiisho ama inuu wax wakiisho caqdu sharika ma geli karo fi lxaqiiqa waa tawkiil faslu fi lwakaala wa kullu maa shay dhammaantii oo jaasa ay u bannaanta lilinsaani qofka an yatasarafa inuu ku tasarufo fiihi dhexdiisa binafsihi naftiisa ugu tasarufo isagu uu ku tasarufo jaasa waxaa bannaan an yuwakila inuu wakiisho fiihi dhexdiisa aw yatawakala ama uu cid kale wakiil uga noqdo walwakaalatu buhi wakaaladu caqdun weeye waa heshiisoo jaa-isun bannaan oo qofku aanu ku khasbanayn inuu kusii jiro uu ka bixi karo iyadoon darafka kale ku waafaqay likulli waaxidin mid kasta waxaa u bannaan oo minhumaa labadaa iswakiishay ka mid a faskhuhaa wakaaladda faskinteeda ma taashaa markuu doono watanfasikhu way fasakhmaysaa bimowti axadihimaa midkood dhimashadiisay ku fasakhmaysaa walwakiilu la wakiishuhu amiinun weeye waa mid la aaminay fiiha wakaalada dhexdeeda oo laa yadmanuu mag dhabi maayo wixii loo wakiishay hadduu baaboo ilaa bitafriidi gaabin uu ka gaabiyey waajibkii shayga ka saaraa mooyaane wax kale ku magdhabi maayo walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo wakiilku wixii loo wakiishay wayashtariya wixii soo iibintiisa loo wakiishay uu soo iibiyo ilaa bihalaathati shuruudin shuruudo saddexa marka la hela mooyaane bthamani lmithl e idaa baaca washtaraa bithamani lmithl shaygaa waxaa lagu iibiyo oo kale markuu ku iibiyo ama inuu ku iibiyo shaygaa waxaa lagu iibiyo oo kale hadduu soo iibinayo waxaa lagu iibsadoo kale naqdan an yabiicahu aw yashtariyahu naqdan an yabiica waa inuu iibiyo naqdan naqdi waa inuu ku iibiyo ama ahaanu ku iibin wa binaqdi lbaladi beledka shayga lagu iibinayo naqdigiisa waa inuu ku iibiyo naqdiga lacagta laga isticmaalo aydan ku noqosha walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo shaygii linafsihi naftiisa inuu iibiyo shaygii la yidhi waxaanu ku wakiilayna iibintiisa inuu isagu iska iibiyaa ma banaana walaa yuqira bihi wakadalika an yashtariya min nafsihi shaygii la yidhi soo iibina inuu isagu iska iibsadaa ma banaana kuu isagu lahaa unuu ka dhigo walaa yuqiru qiri maayo bihi xaqii calaa muwakilihi kii wakiishay xaq kuma qiri karo oo ma ma mateli karo baabka iqraarka waay baab lwakaala insha allah darsiga soo socda ayaynu sharixi doonaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira